Cabdinaasir Seraar Maax Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland oo la kulmay haweenka socday Baarlamaanka Federaalk Soomaaliya labadiisa aqal iyo wasiirada Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland ayaa sharaxaad ka bixiyay heerarka waxbarashada guud ahaan Soomaaliya.
imtixaan baa maanta dhacaya oo sana dugsiyeedkii maaragtay secondary-ga from gaalkacyo ilaa halkan yani si guud waddanka hortaa waa guul waaye maaragtay imtixaan midaysan oo qaran oo wasaaraddu ay dejisay federaalka oo staafkeeda halkan keenay oo iyagu ay qaadayaan runtii manhajkii oo midaysan ee waxyaalaha hadda lagu faani karo runtii ay ka mid tahay caqabado fara badan baa jira caqabadahana weliba waxaa u badan gabdhaha gabdhaha soomaaliyeed runtii waxbarashada ku yar yihiin ku yar yihiin maadaama aad dad mas-uuliyiina tihiin waxaan rabaa inaad messajka qaadaan oo caqabaadka jira gabdhaha la baraarujiyo waxbarashada inay tagaan waxbarashada inay tagaan gabdho oo caqabado ma jiraan hadda iyaga gooni ku ah yani haddii la yidhaahdo duruufaha waddanku aan ku sugannahay uma iyagu qayb ka mid yihiin laakiin iyaga waxba gooniya oo ama iyaga si gooniya loo riixayo ama xuquuq gooniya iyaga ka dhiman ma jiraan marka annagu statekai aan ka hadlayo oo noo siman yihin gabdhaha wiilasha waa baraarujinaa haddii wax uun laga qaadayo iyaguna dee waan la mid saa ay tahay markii hadda hataa maaragtay laga hadlayo macalimiinta markii la qaadanayo macalimiinta markii la qaadanayo waxaan ku talagalnay gabdhaha soomaaliyeed sida imtixaanaadka loo qaaday ragga looga qaadaya hataa iyaga boqolkiiba boqol in laga fududeeyo si bal mustawahooda kor ugu soo kaco oo nambarkooda maaragtay ay ay macalimiinta ay ku bataan ilaa xad waa u dadaalaynaa laakiin idina waxaa la rabaa hawshaas inaad insha allah bidni illahi alkariim aad aad aad wacyigelin ku samaysaan sababtoo ah annaga muhiim bay noo yihiin gabdhuhu lafdhabaragti waddanka waaye waxyaalaha muhiimka lagala hadla ka waxaa ku mid xagga dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka arrintaasuna runtii ummad soomaaliya hadda caqabaad baa jira oo social media ka mid yahay annagu runtii aad baan hawshaas uga dadaalaa isdhexgalka iyo waxyaalaha lamidka maaragtay keenaya maaragtay xumaanta in laga baraarujiyo oo xeerar laga soo saaro